yaa brofesor jawaari guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare madaxweynaha dowladda puntland guddoomiye ku-xigeenada baarlamaanka puntland xubnaha golayaasha federaalka soomaaliya xubnaha golaha wakiilada puntland golaha garsoorka iyo golaha xukuumadda madax dhaqameedyada madaxweyne ee hore ee puntland ahna senator soomaaliya mas-uuliyadda etoobiya maamulka gobolka iyo degmada ciidamada qadafka sida hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah saxaafadda howlwadeennada golaha baarlamaanka puntland iyo dhammaan martisharafka ah waxaan ku soo dhoweynayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne mudanayaaliyo marweyn ugu horreyn anigoo ku hadlaya magaca golaha wakiilada puntland waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee qaraxii afariyo tobankii bishii oktoobar laba kun toddobiyo toban ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho waxaan leeyahay intii dhimatay allahu naxariisto inta ku dhaawacantayna allaha caafimaadiyo anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabaddan waxaan halkan uga mahadcelinayaa guud ahaan wadammadii iyo hay-adihii iyo cid kasta oo u soo gurmatay inay isgarab taagto ummaddii soomaaliyeed kadib qaraxii afariyo tobankii oktoobar waxaan ammaan iyo bogaadin u soo jeedinayaa shacabka iyo dowladda puntland meel kastoo ay joogaan dadaalka abaabulka iyo taageerada ay u muujiyeen uguna gurmadeen walaalahooda soomaaliyeed oo ay dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho mudane madaxweyne mudanayaaliye marweyn waxaa sharaf weyn noo ah inaan munaasabaddan furitaanka kalfadhiga afartanaad ay nagala soo qayb galaan madaxdii ugu sarraysay labada aqal ee baarlamaanada soomaaliya iyo wafdi ballaaran oo ay hoggaaminayaan anigoo uga mahad celinaya ajiibka casumaddii aan u fidinay baarlamaanka soomaaliya oo ugu horreeyo maxamed cismaan jawaari waxaan leeyahay ku soo dhowaada dalkiinnii waxaan kaloo sheegayaa casimaadda uu baarlamaanka iyo guddoonka baarlamaanka puntland u soo jeediyey guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya waa guddoonnay waanu aqbalnay insha allah xilligeeda ayaynu ka wada hadli doonaa mudane madaxweyne mudane guddoomiyeyaal iyo marweyn kalfadhiga afartanaad ee golaha wakiilada dowladda puntland oo dastuuriga ah waxaa golaha horyaalla ajendayaal muhiim ah oo ku aadan xilka iyo waajibaadka dastuuriga ah ee golaha wakiilada waxaan rajaynayaa inay ka soo baxaan go'aamo wax ku oola golaha wakiiladu wuxuu ku howlan yahay daraasad ku aadan sidii loo ogaan lahaa xeerarka dalka oo ah puntland oo aan sidii ahayd u fulin kuwa u baahan in dib loogis lagu sameeyo kuwa sida loo soo diyaariyey u qabsoomay iyo kuwo u baahan in la curiyo si loo haqabtir si loo haqabtir loo sameeyo baahida qaanuuneed ee ka jirta puntland maadaama golaha baarlamaanku uu yahay wakiiladii shacabka puntland ayna muhiim tahay in la helo matalaad dhab ah oo ka tarjumaysa dadweynaha waxaan guddiyada golaha wakiilada puntland u kuurgaleen xaaladda ka jirta deegaanada puntland dhinacyada arrimaha bulshada amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda waxayna kalfadhigan golaha soo hordhigi doonaan warbixinno arrintaas la xidhiidha si looga gudbi si loogu gudbiyo hay-adaha dawliga ah ee ay khusayso golaha wakiiladu isagoo ka duulaya qodobka lixdan iyo afartanaad ee dastuurka wuxuu kormeer iyo dabalgal ku sameeyey siyaasadda iyo barnaamijka waxqabad ee xukuumadda si goluhu u geysto uga geysto talabixin iyo la xisaabtan dastuuri ah waxaana loo baahan yahay in la eego muhiimadna la siiyo horumarka iyo waxqabadka dalka ka socda ee aan xoogga la saarin dhaliilin dhaliil dhaliil yar laga dhigin arrimaha yaryar ee inoo qabsoomi waayey waxa weeye wax badan baynu qabsannay wax badan baa inoo jira way iska jiri karaan xoogaaya waxyaabo yaraan qabsoomin oo aan hawl weyn iyo dhib weyni ku fadhiyin in arrimaha laga hormariyo waxa qabsoomay ma fiicna golaha wakiiladu isagoo ka duulaya qodobka lixdan iyo afraad ee da- ee, midnimada waa qodobka keliya ee inoo horseedi kara horumarka aynu u baahan nahay laguna gaari karo mabaadi'da iyo himilooyinka uu dastuurku puntland qabo sidaas awdeed innagoo ogsoon waqtigii aqoontii dhaqaalihii iyo hawshii la geshay dhismihii maamulka puntland waxaa habboon inaan ilaashanno midnimada iyo jiritaanka dowladnimada meelna uga soo wada jeedno cid kasta oo carqalad ku ah waxna u dhimaysa midnimada iyo wadajirka dalka dowladda puntland waa qayb ka mid ah soomaaliya kuna dhisan habka federaaliga ah sida uu qabo qodobka afraad ee dastuurka puntland taas darteed puntland waxay aada iyo aada u doonaysaa oo ay rabtaa in wax kasta oo la meel marinayo oo ah xeerar in wadatashi laga yeesho dowladaha federaalka ku bahoobay oo dowlad goboleedana laga talageliyo waxaan aada u codsanaynaa maadaama uu joogo guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya in arrintaasi runtii aynu isku mashquulino si looga fogaado arrimo sharci oo dhex mara maamulada dowlad goboleedyada iyo maamulka dhexe waxaanu aaminsannahay waxa keliya oo isku hayn kara laguna hagi karo dalkan inuu yahay habka federaalka ah waxaan rajaynayaa runtii arrintaasi inay meel fiican istaagi doonto wax badanna laga samayn doono laguna tashan doono waan aad iyo aada uga hambalyaynayaa dowladda federaalka laftoodu baarlamaanka nagu aadan oo baarlamaanka iyaga sare ah waxyaabaha badan uu qabtay oo ah doorashooyinka iyo nidaamada uu ka hirgeliyey magaalo madaxda muqdisho aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa waana arrin lagu tashan karo oo noqon karta wax ku ool dowladnimadeenna inaka dhexaysa oo aynu doonayno inaynu ku dhisnaanno iskaashi iyo wada shaqaynta hay-adaha dowliga ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waa tiirka koowaad ee taabagelin kara qarannimadeenna waxaana maanta golaha wakiilada dowladda puntland ku wareeji doonaa guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari xafiis wada shaqayneed oo ay ku yeelan doonaan xarunta golaha wakiilada puntland waana diyaar insha allah goordhow ayaa xafiiskaas aan ku wareejinaynaa guddoomiyaha xafiiskaas oo wax badan ka tari doona wada shaqaynta iyo wada socodka shaqada labada baarlamaan kana tarjumaya heshiiskii ay dhowaan baarlamaanadu ku wada saxiixdeen magaalada muqdisho kaas oo lagu asaasay golaha wada tashiga afhayeennada baarlamaanka heer federaal iyo heer dowlad goboleed saddex iyo labaatankii bishii siddeedaad laba kun iyo toddobiyo tobankii mudane madaxweyne mudanayaal iyo marweyn anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabaddan waxaan baarlamaanka federaalka u soo jeedinayaa annagoo marar badan ku celcelin in xeer xeerarka golaha wakiiladu heer federaal meel mariyaan laga talageliyo baarlamaanka dowladdaha federaaliga ah si looga fogaado iska hor imaad qaanuuneed oo sababi kara ku dhaqan la'aan sharci taas oo aan rajaynayo inay guddiyada joogtada ah ee labada baarlamaan iska arki doonaan maanta oo ay taariikhdu tahay شن iyo labaatankii oktoobar laba kun iyo toddobiyo toban waxna ka soo bixi doonaan aan rajaynayo inay wax tari doonaan dhammaan soomaaliya qaybaheeda kala duwan mudane madaxweyne mudanayaal iyo marweyn anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabaddan waxaan baarlamaanka federaalka soo jeedinayaa inagoo annagoo marar badan ku cilhaa mayno sorry gebagabadii waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka puntland meel kastoo ay joogaan u rajaynayaa guul midnimo iyo barwaaqo waxaan ugu baaqayaa inay iska kaashadaan amniga horumarka dalka meelna uga soo wada jeedaan cadowga ummadda soomaaliyeed waxaan ku soo dhoweynayaa mudane madaxweyne waxaan kuu soo dhoweynayaa kalfadhiga afartanaad ee golaha wakiilada si aad u furtid kalfadhiga afartanaad ee golaha wakiilada ku soo dhowow mudane madaxweyne
gudoomiyaha golaha wakiilada guddoonka golaha wakiilada xubnaha golaha wakiilada golaha garsoorka xubnaha golaha xukuumadda saraakiisha ciidamada madaxda dhaqanka wakiilada ururada bulshada wakiilada hay-adaha caalamiga ah qunsuliyadda dowladda etoobiya haweenka bahda saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta kale ee madashan ku sugan waxaan idin soo gudbinayaa salaan diiran assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan mas-uuliyiinta labada aqal ee baarlamaan ee dowladda federaalka wax yar ka xasuusiyo taariikhda howlkan aan fadhino waa aqalka golaha wakiilada puntland puntland waxaa lagu doortay afar madaxweyne waxayna ku dhowaad jirtaa labaatan sano halka dhinaca kale dowladd waxaa dowladda federaalka soo maray shan madaxweyne oo saddex bannaanka lagu soo doortay iyo laba gudaha lagu doortay waxayna jirtaa toddoba-iyo toban sano halkaas ayay puntland ku tahay curadka hannaanka dowladnimo ee federaaleynta ee soomaaliya mudane guddoomiye mudanayaal waxaan ku faraxsanahay ka soo qaybgalka furitaanka galfadhiga afartanaad ee golaha wakiilada dowladda puntland anigoo raacaya dastuurka puntland haddii aan warbixin kooban idinka siiyo waxqabadkii dowladda muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi oo afar bilood mudanayaal dowladdu waxay qabatay shaqooyin kooban maadaama uu wakhtigu yahay afar bilood oo keliya shaqooyinkaas oo taabanaya dhinaca ammaanka dhiirigelinta ganacsiga dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha siyaasadda kor u qaadista iskaashiga caalamiga iyo isku xirka heerarka federaalka gaar ahaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya xaaladda nabadgelyada ee dalka mudanayaal sida aad wada ogsoon eh, aad ogsoon tihiin guud ahaan xaaladda amni ee puntland bilihii julaay agost sebtembar iyo oktoobar laba kun iyo toddobiyo toban waa wanaagsan yahay waana deganayd hase yeeshee maadaama ay puntland ka mid tahay dalweynaha soomaaliya waxaa marar badan marar qaarkood dhacda falal fulaynimo iyo gaadmo ah oo ay geystaan kooxaha argagixi- argagixisada ah ee shabaab iyo daacish iyo huwantooda waxaana ka mid ah qaraxyadii qaraxyadii la qabtay dagaalkii af urur iyo gaadmadii kontaroolka boosaaso mudanayaal waxay dowladdu amartay in hay-adaha amniga ay adkeeyaan ilaalinta xeebaha puntland taasoo suuro gelisay in saddex iyo labaatankii bishii sagaalaad labaiyo ko- laba boqol- laba kun iyo toddobiyo tobankii la qabto doonisi dayhub waxayna dowladdu fartay laamaha amniga hubinta iyo baaridda gaadiidka soo gelaya xuduudaha puntland waxay dowladdu samaysay qorshaha isku xirka saldhigyada iyo xaafadaha ee loo yaqaan community policing oo laga hirgeliyay degmooyinka boosaaso qardho gaalkacyo iyo garowe taasoo looga gol leeyahay xoojinta xiriirka booliiska iyo shacabka waxaana la diyaariyey qorshaha booliiska ee puntland ee tobanka sane ee soo socda waxay dowladdu keentay shaybaar lagu baarayo dhiigga iyo unugyadiisa d n a laguna rakibay caasimadda puntland ee garoowe wuxuuna ciidamada c i d da ka caawin doonaa dembi baarista iyo sugi iyo sugidda xogta dembiilayaasha arrimaha bulshada shaqada shaqaalaha iyo cayaaraha mudane guddoomiye mudanayaal waxay dowladdu in muddo ah ku howlanayd dib u habaynta hay-adaha dowladda si loo helo dowlad casri ah oo u shaqaysa una gudubta waajibka waajibkeeda shaqo waxay dowladdu hirgelisay xaqiijinta iyo tirakoobka shaqaalaha rayadka ah ee dowladda puntland dowladda waxay hubin iyo tirakoob ku samaysay dhammaan hay-adaha dowladda puntland waxaana laga sameeyey sagaalka gobol ee puntland kuwaas oo lagu tirakoobay dhammaan shaqaalaha dowladda macallimiinta iyo xirfadlayaasha caafimaad mudanayaal si loo horumariyo islamarkaasna loo taabageliyo nidaamka dowladnimo ee casriga ah ay isticmaalaan dowladaha horumaray waxay dowladdu hirgelisay siyaasadda kala ah siyaasadda haynta shaqaalaha retention staff retention policy siyaasadda anshaxa shaqaalaha code of conduct policy siyaasadda howlgabka shaqaalaha pension policy siyaasadda ku haboonaanshaha shaqada competency framework policy siyaasadda horumarinta xirfadlaha xirfadaha shaqaalaha career development policy siyaasadda hagidda iyo diyaarinta shaqaalaha coaching and monitory program siyaasadda kala astaynta shaqooyinka hay-adaha dawliga ah establishment control policy waxaana dhowaan la horkeeni doonaa golayaasha dowladda si loo meelmariyo mudanayaal waxaa dib u eegis iyo dib u casriyeyn restructuring lagu sameeyey kow iyo labaatan hay-adood si ay ula jaan qaadaan dunida horumartay ee qarniga kow iyo labaatanaad sidoo kale waxay dowladdu hirgelisay nidaamka kala qeexidda shaqada iyo mas-uuliyadaha hay-adaha dowladda kaasoo soo afjaraya khilaaf xuduudeedka hay-adaha dowladda dhexdooda ah mudanayaal waxaa la tayeeyey shaqaalaha dowladda markii ugu horreysay taarikhda puntland waxayna dowladdu hirgelisay machadka tababarka shaqaalaha dowladda puntland institute of public administration and management si ko- si loo kobciyo tayada aqooneyd iyo midda xirfadeed ee shaqaalaha dowladda waxaana tababar loo qabtay shaqaalaha dowladda oo gaaraya boqol iyo siddeetan shaqaale ah civil servants ah waxaa lagu tababaray shaqooyinkood shaqooyin kale ah ee maaraynta maamulka iyo maaliyadda financial management maaraynta nidaamka iibka procurement maaraynta shaqaalaha human resource qiimaynta iyo dabagalka monitoring and evaluation siyaasadda siyaasadaha iyo cilmi baarista police eh, policy planning and research iyo maaraynta eh, kombiyuutarada i c t waxaa sidoo kale dib u eegis iyo wax ka beddel lagu sameeyey shuruucda iyo siyaasadda dowladda iyo sharciga shaqaalaha ee law number five ciyaaraha mudanayaal waxaa xulka kubadda cagta ee puntland loo xareeyay tartanka kubadda cagta ee dowlad goboleedyada soomaaliya wuxuuna isboortiga puntland hormuud horumar hormuud u yahay ciyaaraha soomaaliya arrimaha caafimaadka mudanayaal waxay dowladdu daha furtay barnaamijyo caafimaad oo aasaasi ah gaar ahaan gobolada bari gardafuuy karkaar nugaal iyo mudug barnaamijkan oo socon doona muddo saddex ilaa afar sano ah waxaana sidoo kale laga hirgeliyay degmooyinka kobdhexaad timirshe baqbaq suubaan eh, diilin budumbuto iyo degmada eyl xarumo caafimaad oo isugu jira m c h o iyo goobo qaliinka hooyada ah mudanayaal waxaa bishii julaay laba kun iyo toddobiyo tobanka dib loo kiciyey lana howlgeliyay sagaal iyo toban xarumood ku kala yaala gobollada sool iyo sanaag sool kow iyo toban m c h iyo sanaag siddeed m c h waxaana laga shaqaalaysiiyey shaqaale gaaraya boqol iyo toddobaatan iyo lix shaqaale waxaana sidoo kale socda dhismaha isbitaalka degmada xarfo waxaana si joogtaa u howlgala siddeed iyo toban kooxo caafimaad dhammaan gobollada puntland waxaa xarigga laga jaray xarunta daaweynta qaaxada ee gaalkacyo taasoo ah nooca qaaxada adkaysiga daawada u yeelatay waxaana meel wanaagsan maraya saamay eh, samaynta siyaasadda h i v aids ee puntland muddadii afartii bilood ee u dambeysay waxaa laga baaray h i v aids laba kun siddeed boqol iyo lixdan qof waxaana cudurka laga helay afartan iyo kow bukaan oo soddon iyo siddeed ka mid ah ee u bilaabatay daawadii mudanayaal iyo marweyn waxay dowladda puntland iyo shacbigeedu ka murugoodeen musiibadii afar iyo tobankii oktoobar lagu xasuuqay dadkeenna soomaaliyeed ee muqdisho waxayna wasaaradda caafimaadku ka qayb qaadatay gurmadkii loo fidinayay walaalaheenna soomaaliyeed mudanayaal waxaan labaatankii bishan dhagax dhignay dhismaha iyo ballaarinta isbitaalka guud ee qardho maadaama isbitaalka hadda dhisan dabooli uusan dabooli karin baahida bulshada gobolka karkaar ku dhaqan oo dhan waxbarashada mudanayaal waxay dowladdu dejisay qorshaha waxbarashada shanta sano ee soo socota laba kun toddobiyo toban laba kun iyo kow iyo labaatan education instruction strategic plan waxaana lagu guulaystay in la daabaco waxaana dowladdu deeq waxbarasho siisay afar boqol oo arday sanadkan laba kun lix iyo toban laba kun toddobiyo toban gudaha dalka iyo debaddiisaba sidoo kale dowladdu waxay deeq waxbarasho ee heerka digriga iyo masteriska siisay soddon qof oo shaqaale dowlada dowladda ka mid ah si xirfadooda iyo tayadooda kor lagu qaado waxayna sanadkan soo kordhisay wasaaraddu laba kun lix boqol iyo konton arday oo danyar ah iyo kuwa meelaha fogfog ku nool oo laga bixinayo kharashka waxbarashada ee dugsiyada hoose iyo dhexe waxayna dowladdu ku tababarta tababartay kun iyo shan boqol oo macallin muqararka iyo habraaca cashar diyaarinta iyo bixintiisa waxaana lagu tababaray kuliyadda tababarka macallimiinta ee garoowe waxaa gacanta lagu hayaa oo maraysa meel gabagaba ah diyaarinta muqararka farsamada gacanta oo ah meesha maanta dalkeen u baahan yahay si loo helo arday xirfad dhammaystiran leh mudanayaal waxay wasaaraddu shalay daha furtay mashruuca dhisidda sistamka iyo haykalka waxbarashada puntland oo ku kacaya dhaqaale gaaraya shan dhibic lix milyan oo dollar waxaana ka caawinaya puntland ururada ku bahoobay waxbarashada adduunka global partnership for education waxayna gaar ahaan ina kala shaqaynayaan buug akhriska ee ardayda imtixaanka xog ururinta waxbarashada iyo tababarka macallimiinta kalluumaysiga mudanayaal waxay dowladdu saameyn ku samaysay degmooyinka xeebaha ah ee la filay in laga dhiso dekedo yaryar oo kalluumaysi gaar ahaan laasqoray xaabo garacad iyo eyl waxaana wax kabedel lagu sameeyey sharciyada iyo siyaasadaha kalluumaysiga waxaana la xoojiyey ilaalinta xeebaha iyo la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah waxaa la diyaariyey gaadiid iyo agab dhammaystiran oo lagu ilaalinayo kalluumaysiga sharci darrada ah oo gaaraya meelo fogfog ee maraakiibta xaalufku ay joogaan waxaa la diya loo diyaariyey warshadaha kalluumaysiga xeebaha puntland solar energy ay ku shaqeeyaan ganacsiga waxay dowladdu hirgelisay habka casriga ah ee database-ka ah ee lagu diiwaan gelinayo shatiyada ganacsiga ee elektroniga ah waxay dowladdu heshiis la gashay shirkadda som china si ay u maalgeliyaan warshadaha yaryar ee puntland waxay dowladdu hirgelisay tayadhowrka puntland oo la siman halbeegyada tayadhowrka ee caalamka international quality control standard waxay dowladdu is-afgarad la gashay shirkado laga leeyahay denmark iyo china kuwaasoo maalgelin ku samayn doonaa dhinaca awoodda korontada iyo tamarta garoomada puntland mudanayaal waxaa meel gabagaba ah maraya dhismaha garoonka garoowe ranweygiisa iyo kaydka shidaalka garoonka caalamiga